جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba mar caaw oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga andulus أحلام في الدنيا من أبهى مضانينا qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijkaan idinkugu heno insha allah waxaa ka mid a maxay tahay sababta murtad xasan gurguurte uu muddo laba bilood gudaheeda ugu noqnoqonayo dalka kenya islamarkaasina safaradaasi uu ku bixinayo lacaga xaddhaafa sidee ayay dadka soomaaliyeed iyo warbaahintuba u hadalhayaan toddobaadkan ficilada murtadkaasi barnaamijka ayaan idinkugu haynaa munaasabad ballaaran islamarkaana ay ka soo qaybgaleen culimmo mas-uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo ka qabsoontay degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabaddaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawa idiin haynaa qulqulka maleeshiyaadka maamulka ashahadla dirarka isku magacaabay jubbaland oo toddobaadkan u soo dabargoostay dhulka shareecada islaamka lagu maamulo wilaayaadka islaamiga ah ee gado iyo jubbooyinka oo towxiidka u qabtay tiro askar toobadkeenayaal ah barnaamijka ayaan caawa idinkugu haynaa diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda ayaa weli si aan gabbasho lahayn u sii wada xasuuqa ay ku hayaan shacabka muslimiinta ah ee reer filistiin maalinkii laba boqol soddon iyo siddeedaad waxaan idiin haynaa tirakoobka toddobaadkan dadkii ku shahiiday duqaymahaasi wuxuushnimo qodobadaas iyo wixii kale ee nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا waa hagaag waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiri ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca oo faahfaahsan maxay tahay sababta murtad xasan gurguurte uu muddo laba bilood gudaheeda ugu noqnoqonayo dalka kenya islamarkaasina safarada uu ugu bixinayo lacago xaddhaafa sideese ayay dadka soomaaliyeed iyo warbaahintaba u hadalhayeen toddobaadkan qodobkaas waxaa si dhow ula socday ilyaas cabdulaahi islamarkaana inoo soo koobaya waad mahadsan tahay walaalka haddii aan dhegaystayaasha usoo qabanna hadalhayntii ugu xooganeed ee toddobaadkan ka taagneyd geyga soomaalida waxay ahayd safaradii isxigxigay ee uu muddo kooban gudaheed murtad xasan sheekh maxamuud ku tegay dalka kenya murtadkan ayaa mar kale maalinnimadii talaadada ee lasoo dhaafay waxa uu safar ku tegay waddanka kenya si uu uga qaybgala shirka bangiga afrika ee looga hadlaya arrimaha dhaqaalaha safarkan ayaa ahaa kii labaad ee uu muddo toban maalmood gudahood xasan ku taga waddankan markii si guud ahaaneed loo eegana waxa uu noqonayaa safarkii shanaad ee uu muddo laba bilood gudahood ku gaaro caasimadda waddankaas ee nairobi marka laga yimaado badnaanshiyaha safarada xasan sheekh ee kenya waxaa dhanka kale xusid mudan in dhammaan socdaalladaasi ay ahaayeen kuwo si aad ah isugu dhow bishii abriil oo kale wuxuu xasan kenya u safray muddo laba mar ah safaradan shanta ah ee uu xasan sheekh ku aaday waddanka kenya ayaa badankood ahaa kuwo aanan horey loo sii shaacin lagamana bixin wax faahfaahin ah oo ka baxsan in ruutu iyo xasan ay ka wada hadleen arrimo la xiriira bixitaanka admis ee soomaaliya dhammaan safaradan waxaa ku baxay lacag gaaraysa ilaa saddex milyan oo dollarka maraykanka ah waana sida ay sheegeen siyaasiyiinta xogogaalka ah qaarkood iyagoona dhanka kale tibaaxay in safaradan ay ku jiraan kuwo aanan ku dhisnayn wax muhiimad ah oo uu xasan sheekh ka baaqan karay xilli uu soo dhowaaday hayaamitaanka askarta admis ee soomaaliya waxaa cabdiwahaab raggan ka muuqata cabsida xoogan ee ay ka qabaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona aaminsan in haddii ay taasi dhacdo ay dalka oo idil muddo kooban gudahood kula wareegi doonaan al-shabaab waxaa dhanka kale xusid mudan in ruutu laftiisu uu dhowaan gaaray dalka maraykanka isagoona kulamo dhowr ah la qaatay dhiggiisa maraykanka joe biden iyagoona ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay bixitaanka admis ee soomaaliya mana jiraan dabcan wax jawaab cad ah oo uu biden arrinkaas ka siiyey william ruutu xasan sheekh maxamuud oo markii uu dib u hantay kursiga filla soomaaliya ku hanjabay in muddo laba sano ah uu ku soo afjaraya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta u muuqda mid arrinkaasi ku fashilmay cabsida ugu xooggan ee xaggiisuna waa sidii ay maleeshiyaadkiisa ula wareegi lahaayeen misna ay ugu sugnaan lahaayeen goobaha ay isaga hayaamaan ciidamada kufaarta afrikaanta inahaas ayaan qodobkan kusoo afmeeraynaa iminkana aan dib idinkugu celiyay qeybaha inooga haray barnaamijka raadraaca toddobaadka
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا hagaag dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo aaladda internetka aan ku leenahay barnaamijka raadraaca toddobaadka ayaynu weli ku guda jirnaa xaflad ballaaran oo dib loogu furayey iskuulka hoose dhexe ee al anwaar ayaa lagu qabtay gudaha iskuulkaas oo ku yaala degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi bulsho kala duwan iskuulkan oo muddo dheer soo shaqaynayay islamarkaana ay kasoo arday fara badan ayaa muddooyinkan dambe fasax ku maqnaa kaas oo ugu dambayntii hadda dib u bilaabaya sanad dugsiyeedkiisii caadiga ahaa munaasabadii furitaanka sanad dugsiyeedka cusub ee madarasada al anwaar ee degmada jilib waxaa ka soo qayb galay culimo uu ka mid yahay sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimada soomaaliyeed bashar haddaynu nahay dhammaanteen rag iyo dumar qof yar iyo qof weyn qof walba waxa uu jecel yahay adduunkan waxna waa nacban yahay aakhirana waa sidoo kale oo cadaabta ilaahay iyo caradiisu ka baqayaa jannadiisa raalli ahaanshihiisana wuu rajaynayaa waxaasoo dhan maxaan marka ku heli karnaa waxaynu jecelnahay waxaynu nacbanahayna maxaan kaga badbaadi karnaa waxaynu kaga badbaadi karnaa wax kastoo aan nacbanahay wax kastoo aan jecelnahayna ku heli karnaa inaynu ilaaha wax walba gacantiisa ku jiro aan raalli gelino labadaba ilaahay ba gacantiisa ku jiraan sooma wain min shayin ilaa cindanaa khazaa'inuhu wamaa nunaziluhu ilaa biqadarin macluum shar iyo khayrba annagaa gacanta ku hayna mana u soo dejinno ilaa qadar iyo tartiib loogu talagelay mooyaane ardaygu wuxuu jecel yahay inuu caafimaad qabo soo maha inuu casharka ilaahay u sahlo inuu fahmaysnaado inay waalidku nabad qabaan maxaa la rabaa marka inaan ku dadaalno rabbi isaga ku raaligelinaa hadafkeena iyo qaayada nolosha aan u noolnahayba inay ahaato sidaas siduu ilahay u leeyahay waman axsanu diinan miman aslama wajhahu lilaahi wahuwa muxsinun watabaca milata ibraahiima xaniifan watakhada allahu ibraahiima khaliila yaa ka diin wanaagsan nin wejigiisa ilaahay u jiheeyey wajahtu wajhiya liladii fadara samaawaat sidaa dhahay oo laa yaltafitu ilaa kayri cid kale aan rajaynayn aan qadarinayn aan qadarinayn maaha dadka inuu ahaanaysto maaha ee waxa weeye siduu ilaahay u qadarinaya taqdiirka rabbi baa wax walba uga weyn ayaaduu ihtimaamaya isaga oo wahuwa muxsinun baa layidhi isaga oo hagaajinahayo oo shareecada ku dhaqmaya oo weliba diinta nebi ibraahim oo nidaalka iyo muqaawamada iyo sid ahayd maaragtay shartoo laga hortago samaynayo ninkaa waa ninka ugu diin wanaagsan dadka waxaan rabnaa marka dhowr masalo oo ka hadlaysa maxaa raali ahaanshaha ilaahay lagu gaari karaa inaynu sheegno awalan waxaa lagu gaari karaa khalqiga oo dhan haddii ay masaladan kugu dhibsanayaan laakiin ilaahay kugu jeclaanayo tan ilaahay hormari tan ilaahay qayme wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis caaisha fii sunani termidi man askhada allaha birida annaas qofka ilaahay carogeliya isagoo dadka raali gelinaya wakalahu allahu ila annaas rabbi dadka ayuu u kaashaa dadkuna waxba uma tari karaan isagaa meelaan wax jirin wax mooday inay wax ka jiraan marka ilaahay dadka u wakaashaa faruhu ka qaada waman askhada annaasa birida allaahi ninka dadka carogeliya oo waxa hadday rabaan dadku ha ka caroodeen ilaahay ma rabaa sidaas ma iga raali noqonayaa ninka sidaa yidhaahdana kafaahu allaahu mu'inata annaas dadka dhibkooda ilaahay baa ka kaafiya kana raali noqda aan xusno marka dhowr masaalo oo ilaahay raalli ahaanshiisa lagu gaaro tan u horraysa waxay ahayd waa ayaddeenu akhrinayoo iimaan saxiixa iyo camal saalix horta iimaankaada caqiidadaada shareecada u bandhig ku sax kadibna camalkaaga hagaaji ninkii ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuul allow ii dardaaran oo kelimad kooban idheh muxuu ku yidhi qul aamantu billaahi uma istaqim saxiix iimaanaka cala alkitaabi wasunna kadibna awaamirta rabbi fuli uma istaqim cala awaamir illahi yani marka ilaah wuxuu leeyahay in aladiina aamanuu wacamilu saalixaat dadka iimaankooda iimaan saxiixa la yimid iyo camal saalixa waxay leeyihiin janno lahum jannaatun tajrii min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha abadan ay weligood ku waarayaan radia allaahu canhum waraduu canhu dalika liman khashiya rabba arrinkaas waxaa iskale ninkii rabbi ka baqay nimaan rabbi ka baqayn inuu iimaankiisana saxiixiyo camalkiisana hagaajiyo way ku adag tahay radiya labaad oo lagu helayo raalli ahaanshaha rabbi iyo sacaadada adduuniya midda aakhiraba ilaahay wuxuu inoo sheegay inay tahay shirkiga iyo ehelkiisa oo laga baraa noqdo albaraa'atu min ashirki wa ahlah mas'alada kale oo raalli ahaanshaha rabbi lagu gaaraya waxaa ka mid ah badlu nafsi lilaahi tabaaraka watacaala qofku naftiisa inuu ilaahay ka gado uu yidhaahdo in allaha ishtara min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum soo aayad qur'aana ma ahayn sidoo kale laqad radiya allaahu can almu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara facalima maa fii qalbihim faanzala sakiinata dadkaas maxay rabbi kula rabbi rasuulka kula ballan kula gelanaya mabaayico inay diinta ilaahay u halgamayaan ilaa dhimasho laga gaaro beeca noocaas ay galeen marka naftiisa qofku rabbi ka gado oo cahdi kula galo inuu manhajkan ku soconayo ilaa uu rabbi kala kulmo waxa weeye waxyaalaha rabbi raalli ahaanshihiisa lagu gaarayo bay ka mid taha ma ugu horreysaa ajarka tirabadnidiisu waxay ku xihan tahay dhibka weynankiisa ku soo gaaray oo aad ku samirto ku ajar malisata wa ina allaha idaa axabba qowman ibtalaahu hadduu ilaahay qoom jeclaadana waa imtixaana imtixaankana inagu hadda waxaan u aragnaa balaayo qofka xoogaa yar markay taabtaan ina balaayo ku dhacday war maad tiraaheed arrintan khayrba ii tahay alxamdu lilaah ma ilaahay ku mahadis oo cajama lamri lmu'min weeye ma ilaahay ku mahadino waxaan ku khatimaynaa xadiiska cabdillahi bni camar fii sunani tirmidi isagana uu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam rida allaahi fii rida alwaalid sakhad ullaahi fii sakhad alwaalid raalli ahaanshaha rabbi wuxuu ku sugan yahay waalidka raalli ahaanshihiisa ay kaa raalli noqdaan caradiisuna maxay ku sugan tahay waalidka oo kuwa carooda marka waalidka in la adeeco oo waxbarashada aan lagu dhibin loo dhega nuglaado oo guriga haddii la jooga loo dhega nuglaado oo arrintaas raalli ahaanshaha rabbi lagu raadiy markaas waxbarashada ilaahay waa kuu fududaynaya wuuna kaa raalli noqonaya caafimaad bugsanaya wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum mas-uuliyiintii mujaahidiinta ee xafladda ka soo qaybgalay waxaa ka mid ahaa waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ويقول الله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله إلهي أما أسكال سبحانه وتعالى نعم كي سفرها بضان نقوق الله نعمة الإيمان والإسلام نعوقها الرئيسه ilaahay aan uga mahad celinaynaa subxaana wa tacaala wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay nicamka aan idin siiyey ma soo koobi kartaan haddaad rabtaan inaad tirsaan marka waxaa waajib nagu ah inaan ilaahay subxaana wa tacaala uga mahad celino nicmada uuna siiyey oo ay ka mid tahay midda hadda ardadu horteen ay ku soo bandhigayeen oo ah waxbarashada iyo cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala uu baray ee quruxda badan oo sida fiicane soo jiidashada badan leh ay ku soo bandhigeen ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa subxaana wa tacaala ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu inoo siyaadiyo kuwan iyo kuwo kaloo lamidaba ilaahay inoo soo saaro subxaana wa tacaala madrasada al anwaar waxay ka mid tahay madaariista ka furan wilaayaadka islaamiga wa khaasatan wilaayadan hadda aan joogno jubbal wusta madaarista ka furan ayay ka mid tahay magaalada jilib madaaris iyada lamidoo fara badan ayaa ka furan macalimiinta iyo maamulka madrasadan aada ayaan ugu mahad celinaynaa jazahum allahu khayran dadaalka badan iyo juhdiga badan ay ku bixiyeen ardadaas inay soo saaraan waxbarashadoodana heerkan ay soo gaarsiiyaan waana sida hadda maamulo uu sheegay arday badan oo hore uga qalijebisay iyo alhijre iyo jaamacadaba u gudbay qaar iyaga ka mida waxaa laga yaabaa maanta sidoo kale waxaan u mahad celinayaa maktabka tarbiya wa tacliim maamulkooda iyo macallimiintooda iyo maktabka guud ahaanba waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahay dadaalkiina ha idinka aqbalo juhuudda aada bixinaysaan saaxada ayay ka muuqataa maanta waa arrin lagu farxo iyadoo dagaalna lagu jira gacanna lagu dagaalamaya gacanta kaleetana ummaddii in wax la baro manhaj loo sameeyo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam la bara waa arrin aada u qiimo badan oo ilaahay inaan oga mahad celino u baahan uma walaalahana waan oga mahad celinaynaa jazahum allahu khayran sidoo kale waxaan u mahad celinayaa waalidiinta rag iyo dumar bale oo ardada habeen iyo maalinba toban taabiyoo diyaariya oo waxbarashada qalinkooda iyo buugaagtooda iyo cashiradii loo muraajaceeyo iyo soo diyaarintooda iyo waktigii in loo ilaaliya habeen iyo maalinba dadaal ku bixiya iyagana waxaa leeyahay khayr allah idin siiya ardadan inay soo baxaan juhuudda faraha badan ee isu tagtay yay ku timid xarakaduna waxay kafaalo qaaday waxbarashadoodii waalidkuna waxay u istaageen ardadan inay waxbartaanoo ay habeen maalin istaagaan macallimiintuna dadaalkaas ay bixiyeen maktabkuna dadaalkaa dheeriguu bixiyey taana waa midda sababtay maanta in aan aragna bandhigaa quruxda badan ee maanta ay soo bandhigeen waxaana laga rabaa marka insha allahu tacaala inta ay ka gaarayaan isku filnaasho inaan sidaa isu garataagno hadduu ilahay idmo inaan sidaa isu garataagno waalidkana waxaa laga rabaa inuusan ka caajisin waxaan rabnaa insha allahu tacaala waalidiinta waxaan leenahay ardada aan waxbarashada ku jirin iskuulka hala keeno waxbarashada ha lagu soo dara fursad iyaad maanta haysataan qarashna idinkagama baxayo ardaygaa u soo diyaariya inuu waxbarto halka uu iska fadhiisan lahaa gidaarada wakti ku dhamaysan lahaa wiilasha iyo gabdhahooda markay waxbartaan iyo ummaddan anfacayaan waadna garanaysaan ilaahayna subxaanah watacaala in badan iyuu qur-aankiisa ku ammaanay dadka ahlulcilmiga cilmigu sidiisaba qofka darajo u yeelaa koryu u qaadaa yarfac llahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat dadka cilmiga ilaahay uu siiyey adduunka korkiina ilaahay darajo iyo qiimuu ogu yeelaa aakharana ilaahay jannadiisa iyo darajaad sarsare iyo laalahaansho rabbiyay ku helaan tusaale yaroo dhow intaan hadda fadhina meeshaan caruurtaa yaryar waxay soo bandhigayaan waad arkaysaa taas waxay ku tusinaysaa cilmiga fadliga uu leeyahay mimbarkaan ma soo istaagayo qof aan cilmigaas lahayn ma soo istaagi lahayn marka insha allahu tacaala qof walba oo inaga mid ah ha ku dadaalo owlaad mataqaana awlaaddiisa oo ilaahay ku irsaaqay inuu waxbaraha ku dadaalo insha allahu tacaala maantana waxaan ku hoos nool nahay raayadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan ku hoos nool nahay shareecada ilaahay kitaabka ilaahay meel looga dhaqmaya ku nool waxaa ina soo maray xilli dadkan ay waxbari jireen dad cilmaaniyiina oon ilaahay iyo aakhira dadka ugu yeerayn oo sidaan quruxda badan ee maanta loo fadhiyo aan loo fadhin jirin xaflada markii laisugu yimaado waxaa loo fadhiisan jiray rag iyo dumar waa laisku dhex dhafnaa laakiin maanta ilahay wuxuuna soo gaarsiiyey xilli dumarka iyo raggu ay saa u kala soocayn wiilashii gabdhahu xijaabkaa weyn uu u dhexeeya gabadha hadlaysana halkaa ay taagan tahay wiilkuna halkaa uu taagan yahay tanna waxay ku timid ku dhaqanka shareecada islaamka ay ku timid waxaan ku helnay ilahay kitaabkiisa subxaana wa tacaala waxaana laga doonayaa marka risaaladan nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uuna soo gaarsiiyey risaaladii maadaama nebigu uu gutay qof walba oo inaga mida rag iyo dumar nebi maxamed yaa wakiilkana calayhi salaatu wasalaam balliquu canii walow aaya hooyada waxaa laga rabaa inay soo saarto jiil fiican oo akhlaaqdoodu wanaagsanta oo la tarbiyeeyey cunugu markuu baxayo inay tiraahdo adkaartii khuruuj min almanzil akhriso markuu soo galay waa inay ku tarbiyeyso inuu cunugu salaamo assalaamu calaykum waraxmatullah yidhaah markuu wax cunayo waa inuu ay ku tarbiyeysaa bismillaahi dheh dhanka ku xigana ka cun haddaad erigtana alxamdulilaahi dheh tarbiyadaa wanaagsan islaamku inoo jideeyey haddaan caruurteena ku barbaarina waxaa inoo soo baxaya jiil wanaagsan oo qurux badan waxaad ogaataan nin kastoo wanaagsan oo qurux badan ama qof mas-uuloo madax ha noqdo ama nin culamaa ha noqdo ama nin dadaalay oo mansab fiican gaara ha noqda gadaashii gabar unbaa jirta ogaada hooyaa soo tarbiyeysay hooyooyinku marka hadday dadaalaan caruurtooda waxay gaarayaan meel berita ay mahdiyaan oo ilaahay subxaana watacaala ay gaarayaan ay ilaahayna uga mahad celin doonaan hadduu ilaahay ariiqaa marka waa ariiqii jannada lagu tegi lahaa man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi ariiqan ila aljanna wuxuu nabigu noo sheegay calayhi salatu wasalaam qofku markuu daalibulcilmiya hadduu waddo qaado waddadaana uu raadinayo cilmi sharci inuu barta waddadaasu waxay geenaysaa waddadii lagu tegi lahaa jannada ayay geenaysaa marka dhammaanteen janno doonaan ilaahay cadaabkiisaan ka cararaynaa raalli ahaanshihiisaan u cararaynaa soomaa iyo jannadiisa waxa aan ku gaari karno waxaa weeye cilmigaa sharciga inaan barno carruurteena insha allahu tacaala carruurta marka aadaabtooda aan ku dadaalno akhlaaqdoodan aan ku dadaalno waxaan leeyahay macallimiinta iyo iyo waalidkuna ha isku xirnaadeen isku xirnaashahooda waxaa ku jirta ardayga in laga warqabo oo lala socdo ardaygu ma yimid iskuulka inay hooyadu tiraahdo aabbuhu yidhaahdo macallinkuna ardaygu markuu maqan yahay waa inuu waalidka la xiriiro oo uu yidhaahdo ardaygii maanta wuu maqan yahay hebel aha ama heblaa xaguu jiraa maxaa ku dhacay ardaygii laakiin hadduusan macallinku waalidka la soo xiriiraynin waalidkuna uusan ka warqabin macallimiinta iyo maamulka meeshaa dayac ayaa ka imaanay ardayga marka insha allahu tacaala waxyaalaha cilmigiisa kordhinaya akhlaaqdiisana ilaalinaya waxaa ka mid a iska warqabka macallimiinta iyo waalidka ka mid a taana insha allahu tacaala ha lagu dadaalo waalidiintana insha allahu tacaala allah inoo barakeeya ardada quruxda badan ee inoo soo baxdana ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu ilaahay cilmigu ziyaadiya mustawo fiican oo lamaahdiyan inuu ilaahay gaarsiiya yaa weydiisanaynaa wajazakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا hagaag dhegaystayaal weli barnaamijka raadraaca toddobaadka ee idaacadda islaamiga andalus ayaynu ku guda jirnaa tiro askar toobadkeenayaal ah ayaa toddobaadkan lagu soo bandhigay wilaayaadka islaamiga ah ee kala ah jubbada hoose iyo gedo ugu horeyn wilaayadii islaamiga ah ee gedo ayaa soo bandhigtay afar askari oo taa'ibiin ah kuwaas oo uu ku jiro nin da'diisu ay ahayd lixdan iyo lix sano jir wariyaheenna casaam carafaad ayaa soo waraystay askartaasi toobadkeenayaasha ah aniga magacayga waxaa la yidhahdaa cabdi aadan mire da'deedu waa lixdan iyo lix jir waxaan ka imid degmada garbaxari nimankan laba sanaan ka tirsanaa murtadiinta waxaana ka soo noqday ilaahay baan uga soo noqday waa ka toobadkeena muddada labada sana aad ku dhex jirtay waxyaabihii marka adiga aad uga soo baxday maxaa ka mid ah waxaa ka mid a diintii islaamkaan lagu dhaqmayn ee waxa ku waxaa lagu dhaqmayaa dastuur iyo wax aan jirin yaa lagu dhaqmaya saasaan u arkay inayna sharciyada islaamka ayna ku fadhiyin saasaan uga soo baxa walaayada wax dhiba kalemaana kulmin galbaariaan ka soo baxnay bowlabaraqaa nimid waa nala ka soo qaaday ceelcaddaa nala keenay wax shida iyo wax dhiba on aragnayna ma jirto waka fulinta midalala waxayd ka soo baxa meesha ninkii dani ugu jirta ha ka soo baxo ninkayna dani ugu jirinna isagaa og waxaa la ii dhahaa cabdisalaam buraale jaamacadeer waxaana ka imid degmada garbaharey waxaan ka ahaa guddoomiye xaafadeed waxaan la shaqayn jiray nimankan murtadiinta waxaan la shaqayn jiray muddo toban sano ah waxaan gartay markii aan intaa la sheegay waan dhex fiiriyay inkastoo aanan aad oolaba shaqaynayn oo habeenkii marmar aan u tegi jiray shaqadeeduna ahayd midda xaafadaha aniga oo naftayda u baqay marka aan la shaqaynayay kana warqabay ayagana saas kula shaqeeyey lacagna ka qaatay waxaan ku fakaray in aanan la socon karin dhaqanka dastuurka iyo qaabka lagu shaqaynayo wuxuu iigu iila muuqatay qaab aan waafaqsanayn diinta islaamka inay tahay taas darteed baa waxay igu kaliftay in aan raadsado xorriyaddaydii kana baxo waan gartay waxaad ii sheegtay inaad tahay guddoomiye xaafadeed qayb ka mid a degmada garbaharey gaar ahaan xaafadda kaaboy maxaa kugu dhaliyey in guddoomiye xaafadeed lagu doorto oo halkaas aad shaqadaada ay ahaato xilligii hore waxaa igu kalifay maadaama nimankan carada ay marka ay la wareegeen ayagoo amxaara iyo waxay isla socda yihiin wacyi cusub baa bilowday bulshada ayaa wax la siin jiray waxay la siin jireen dad kale usoo mari jireen haddee waxaana ku qasbanaaday inaan hoos taga maamulkii meeshaas ka jiray oo aan kula shaqeeya nidaamka asaga ahaa waxaan ahaa nin wixii yimaado u qaybiyo xaafadda kaaboy ahna madaxa ugu sarreeya guddoomiye xaafadeedka muddadii markaa adiga aad haysay maxaa caqabado aad ku aragtay maxaase kuu dhaliyay inaad nimankan aad ka soo baxdo oo aad kasoo tagto waxaan noqday qof taarget ah oo inuu la shaqeeya qasab ay ku tahay nimanka ayaga ah waayo awaamiirtooda inaan qaatay noqotay waxaan ka qaatay mushaar waxaa isiiyeen qura aan isku waardeeyo waxaan marka door biday haddii halkaas aan sii gaarin intaasna aan joogay inaan gaalnimo ku suganahay waxaan u noqday marka islaamnimadeydii tawxiidkan aan leeyahay waana islaamay waana ka soo baxa mabdi asagaa waxyaabihii marka adi aad ka biyadiiday oo lagu soo bandhigay maxaa ka mid a qof walbo islaam uu dareemi karaa dastuur iyo diinta islaamka waxa ay kala yihiin waxa ay ku dhaqmaan dadkaas dastuur waxa la yidhahdo oo salka ay ku hayaan taa haddii la dhahna waa wax ka baxsan diinta islaamka wax anugu aan ku shaqayn karana ma ayna ahayn taasaan oga biyadiiday oona soo baxa dastuurka ku shaqeeya ninkii maamulka la shaqeeya dastuurka inuu qaatay noqonaysaa anigana taas iyo ma cuntamin taasaan ka biyadiiday iyo cuntami weynay inaan ka mid ahaado dastuurna aan ku shaqeeyo go-aankayga maahayn niyo horta anugu caadiyan qof faytar oo dagaalama maan ahayn bulshada inta badan ku dhex jiray hoos ahaan ciidan ahaan oogama warramo waxyaalaha caqabada laakiin la socodka kolba waa waxaan u reyna waafaqsanya diinta islaamka waxay ku dhaqmaan ragga markaa saaxiibada oo saan gudoomiye waaxiyadka oo kaleeta maxaad baaqda wadkeena u daralaad waxaan dhihi lahaa in aysan ku shaqaynin nidaamka asaga ah oo ayna ooga amar qaadanin sida een, foosha xun maamulkaas asaga ah oo ay ka qaataan diinta islaamka kana baxaan waxyaabaha ay hadda ku dhex jiraan oo sida anugu aan uga tabadkeenoo kale ay uga tabadkeenaan way helayaan ilaahay baa siina aysan ka amar qaadin nimanka ayaga waan gartay bal ka waran sida ay wilaayada kuu soo dhaweysay iyo waxyaabihii aad la kulantay xaqiiqatan ma aanan filaynin sida la iisoo dhoweeyey fikirkaana kama aanan qabin ilaa haddeer wax caqabada ma arag wax dhibaato ana ma arag si sharaf loo islaamnimo ah iyo aad ii anfacay baa la iisoo dhoweeyey waxaan ka bilaabay tuulo burwaaco garbaare anoo keligay ah ka soo baxay mootaan soo qaatay tuulo burwaaqaan imid cid i joojisay iyo cid ila hashay midna ma jirto gaari baa la isoo saaray waxaan imid meesha la yidhahdo ceel cadde wax dhibaato ii geystay wax la qariyaa midna ma arag magacay waxaa la hira maxamuud maxamed dacdeydana waxaa weye labaatan iyo shan sano hadda waxaan ka imaaday garbaare marka koowaad waxaan ka galay baardheero baardheero waa laga qaaday etoobiyaan tagay imaanahaasaan tababar kusoo qaaday muddo intee leeg maka aad tababarka iyada aad toddoba bilood tababarkii markuu kuusoo dhammaaday kadib waxaa galow keena xamar gaar ahaan xerada maslax xerada maslaxadu muddo markaan ku jirnay qoryaha iyo qalabkanagiina loo dhamaystiray halkaas aadnay ceelbuur iyo dhulkaas siiraan ceelbuur aduu ani laba beri baan joogay markaa guriceel meel la dhaha haddana tagnay halkaasaan ani gaari ka soo raaca inaan galo waxaa igu dhaliyey adow dowlad fiican iyo wax inay meesha ka jiraan baa moodayay haddana cabaar markaan la joogay inaysan meeshu qaab lahayn baa arkay isaga soo noqda haddana hadda maadaama aad degmada aalaad aad joogto bal ka waran sidii lagu soo dhaweeyey iyo waxyaabihii aad la kulantay si fiican baana loo soo dhaweeyey maasha allah Eh, wax dhib ana lama aana kulmin maxamed maxamuud aadan waxaan ka imaanay degmada garbaare waan gartay degmada garbaari aad ka timaaday nimankan murtadiinta xaggeed ka gashaad oga biirta waxaan uga biiray degmada baardheere labada kun toban iyo shanta mar ay ahayd markaas oo magaaladaas gacan goynteeda ay la wareegeen oo fakar meeshan waa dhallinyarana waan iska ahayna waxaanuna aaminay inay meeshan dowladnimo iyo nidaam muslimnimo iyo kadib waxaan arkay wixii la sheegayay inay dhalanteed ahayd ku dhaqanka shareecada islaamkana aysan meesha olin muddada markaad nimankaa ku jirtay meeqayahayd
muddo sagaal sano ah laba sano camal markii aan joogay baan shilkan aan kuu sheegayo oo dhaawac jabkan isoo wuxuu ahaa shil gaari buu ahaa shilka gaari oo aan galayna burbur baa iga soo gaara burburka asaga habaana caafimaad lagu dir annaga oo meel marayna waxaa naga hor imaada baashaan liyaa gaari dameerka gaari dameerka iyo gaariga aan wadanay baa markaa isku dhacay lugaha oo ii laalaaday baa marka yaa karatadii waxaa isku celiyay gaariga sida awgeed baa marka burburka igu soo gaara daryeel iyo arxan iyo ku dadaal xitaa qofka haddii uu ku dhex waxyeelooba ma laha anigana kama arag kulley dadkayga un baa ila daala dhacayay laba sano mi amase sanad iyo aduu toddoba bilood meelahaasna caafimaadka aan muqdisho waaday waan ku maana kulley daryeel xumo badan waan soo arkay een, in badan oo ayagoo la dabiibi karo la daaweyn karo caafimaadkoodana wax ka qabad uu leeyahay xibnahooda qaaliga lagu jaraayo daryeel xumo awgood dadkii un dhalay yuuna kaa dhimanin ma ogi dowladnimo iyo nidaam oo dhimasho leh iyo shar- shareeca islaamnimada aanu ku arkay kulley intii maqlaysay intii dhagtooda ay furanto waanida ay u furantahay waxaan dhihi lahaa howlahaas ayagaa ka toobad keena dantiina iyo dan islaan iyo diinta xaggeeda midna uma wanaagsane kow haddii diintii aan ku dhalanay ku dhaqankeeda waa laga maarmaan ku dhaqanka diinta haddii aan waayo awal fakarka aan ka aaminsanaa haddii aan meesha ugu teginoo fakar kaleeta aan ugu tegay iyo ku dhaqan la-aan shareecada islaamka haddii qof weyn baan ah, waxaan waan fahmayaa marka haddii aan ka waayo shareecadii ku dhaqankeedii waxaan go-aansaday in aan howlahan aan ku jiro aan ka toobad keeno dibna aan islaamnimadeeda ugu noqdo kolley aniga aragti ahaan al-shabaab nimanka la yidhahdo macruuf badan lama ahin laakiin sidii aan ka aaminsanaa iyo sidii aan ku arkay kala wanaagsan shabaab niman dadka qasho oo aan loo dhawaanin oo la ag marin oo sidoodaba meesha aad ku- meesha aad ku aragto bismillaahi aragti ahaan ka aaminsanaa dad caadi ah lala sheekaysan karo furfuran habi ah muslimnimadu ay ku dheertahay diinta ku wanaagsan dhan kastaba marka aad u eegto maasha Allah, diinta ay ku xasishay baan u imaaday oo aad u naxariis badan oo soo dhaweyn waa fakarkii aan haystay mid ka duwan baan u imid hadda marka maxaad leedahay ragga saaxiibada oo meeshaas lagu khalday oo jooga maxaad fariintaa u diray haddii dhegta ilaahay waaniyaa waansana waxaan leeyahay intii waana maqlaysa ama aniga laftirkayga warkayga inuu gaaro ay macquul tahay toobadu waa furanta shaqada haysaanna daryeelkeedana waad garanaysaa islaamnimadeeda haddii aad shaki ka qabtaanna anaa in cadaynaya kama ay jirto dhinaca kale wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah kana yimid maamulka ashahadala dirarka ah ee jubbaland gaar ahaan magaalada xeebta ah ee kismaayo ninkan ayaa sheegay in muddo dheer uu ahaa askari jubbaland ka tirsan balse hadda uu ka soo toobad keenay si wanaagsanna loo soo dhoweeyey bashiir muxiidiin abu ayman ayaa askarigaasi toobadkeenka ah waraysigan ka qaaday bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaceeda waa cabdinuur salaad goore ee, waxaan ka tirsanaa ciidanka booliista ee, maamulka jubbaland ee, waan ka soo baxay waxaan joogaa hadda maqaanaya degmada jamaame waan fiicanahay walaalada si wanaagsan ay isoo dhoweeyeen oo sharaf iyo karaamo leh Een, alxamdulilaah cabdinuur marka hore halkee ayaad ka raacday ee, ciidankan ridada jubbaland ee aad ka soo tagtay waxaan ka raacay magaalada kismaayo marka magaalada kismaayo aan ka raacay een, odayaal mataqaanaa baa iyaa filinka iga dhaadhiciyey oo ay dhahay mataqaanaa nolol fiican bay ku nool yihiin raggan waa rag islaana marka dambena markaan ogaaday mataqaanaa ay noocay yihiin iyo noloshooda meesha u dambeysay iyo waxay ku nool yihiin iyo diinta si ay u ridoobeen inaan ka goostaan go-aan ku qaatay wax tabaraad soo qaadatay ma jiraa haa wuu jiraa tabar waxaan ku soo qaatay dugsiga booliiska oo mataqaanaa wuxuu ku yaalaa elaboorka agtiisa marka muddo muddo saddex bilood oo soo tababarinay waa gartay ciidanka tababarka aad ku jirteen tiradooda mise ay ahaayeen ee saraakiisha bixinaysay maxay kala ahaayeen Een, ciidanka waxay ahaayeen boqol iyo konton askari bay ahaayeen marka een, maxa- macallimiinta bixinaysa waxay ahaayeen een, een, toddoba ajanaabi oo qoladan kenyaatiga ah iyo laba soomaali ah waa gartay inta aad tababarka ku jirteen oo kale ee, macallimiintan aad noo sheegtay in kenyaati iyo soomaaliya isugu jireen waxyaabaha ay idiin sheegi jireen waxaa ka mid ah soomaalidu waxay ku samayn jireen waxay ku qorayeen qaybta garoonka oo tababarka qofka een, aalamiidada iyo jimicsiga ayay ku qoraayeen qoladan kale ajaanibtana waxay ku qoraayeen qaybaha een, cashiran bixinta markii galaaska la galo Ee, qaybaha galaaska markii la galo waxay bixin jireen een, sidii mataqaanaa een, kolley waxay ayaga ka hadlayeen fikirkooda wuxuu ahaa macnaha horumarinta dalka mataqaanaa sidii aan dalka ku xoreysan lahayn sidii aan qoladan aan ugu guuleysan lahayn nidaamyadaasay ka hadli jireen muddo intee la-eg ayaad la joogtay ciidankaasi ciidankaas waxaan ku jiray hal sano kolley mataqaanaa hadday laba bilood waxaan raacsanayn adi hal sano iyo laba bilood aan ku jiray xaggee ka howlgelaysay waxaan ka howlgelayay magaalada kismaayo gudaheeda gaar ahaan kontaroolka baar caleen waa gartay ee, waxaad inoo sheegtay in aad ahayd askari boolis ee, ridada jubbaland ka tirsan ee, muddo sanad iyo dhowr biloodna aad joogtay magaalada kismaayo ciidanka booliska magaalada ay ka dhex shaqeeyaan bal ka waran qaabka tacaamulka bulshada ee ula tacaamulaan ciidanka mataqaanaa waa iska farabadan yihiin ciidanka mataqaanaa ee oo nolol nolol kolley iyo iyaga nolosha ay ku noolyihin way adag tahay laakiin sidii ay oola tamaamilaan eh, bulshada way dhib badan tahay qaar waxaa arkaysaa askar ah oo mataqaanaa magaalada gudaheeda een, dadka markay marhayaan qori ku baaranay nin waxaa arkaysa gaari hortaagan oo qori ku hayo oo la waraa tuur lacagta adoon tuur meesha kama dhaqaaqayso lacagta uu ka qaadaya lacag mataqaanaa ummadda waxa u qabanaya mehe waa lacag uu baad oo ka qaaday qaar waxaa arkaysaa jiira habeenkii u galaya ummadda oo qo- qori haysto oo taleefanada ka urursanayo marka nolol xun bay nimanka ku nool yihiin taleefanada ay urursadaan ay dadka ka dhacaan iyo mataqaanaa isbaarada waddada ay u istaagaan oo dadka xoog lacag uga qaadaan baada unbay ku nool yihiin nolol fiican kuma noolo nimankaas waa gartay ee, maanta waxaad joogtaa degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sidee kugu suurta gashay in halkan aad kusoo gaarto alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale marka koowaad mar labaad iyo mar saddexaad ba ilaahay mahaddiisa ay u sugnaatay marka ehelkaan xiriir la soo sameeyey ehelka markaan xiriir la soo sameeyey mataqaanaa marka aan arkay meesha gaalnimada iyo waxa ka jiro anoo aan u sheegay ehelka waxaan ku wari meesha nolol ma taalla dad aan la joogana waxay ku nool yihiin gaalnimay ku nool yihiin waasin gaalnimay ku dhimanayaan marka waxaan is idhi aan qof islaam oo diinta yaqaanana marka horeba marka mataqaanaa diintana waan aqaanay Een, marka waxaan is dhahay dad- waxyaabaha ku aragtay maxaa ka mid ahaa waxyaabahan ku arka waxaa ka mid ah nin islaan la leeyahay oo mataqaanaa salaada mataqaanaa ma tukanayaan salaadna ma tukanayaan ma soomayaan saka ma baxsanayaan wa- waa niman mataqaanaa ilaahay xaalkooda og diin islaan nimankaas kuma jiraan anigu mataqaanaa nimankaas markaan ku jiri waayo reerkan xiriir la soo sameeyey qaraabada marka qaraabada waxay ugula tashkiiliyaan mataqaanaa inaan een, ay walaadan isku soo dhibo oo lambaraantooda ay soo siiyaan kadib walaadan soo wacay waxaan la xiriiraya mataqaanaa alxamdulilah ilaahay u suurtageliyay maanta inaan ka soo baxo waa gartay ee, cabdinuur maxaa la timid waxaan la imaaday qori iyo boosh qorigii booshkeedii culimmada waa u dhiibay fartaan ka saaray waa lay lacageeyey lacagtiisina waan qaatay waan haystaa wallaahi farxadaan ku noolay alxamdulilah maanta meeshaan doonaan seexana meeshaan doonaan kasoo toosa xilligaan doonan waan shaqaysana xilligaan doonana waan seexana xorriyad lama dhihi karo wallaahi maanta maalintaan dhashaan moodaaba alxamdulilah hawadaa la geeyey wallaahi walaalahay se ii soo dhaweeyen weligay biladan loo soo dhaweey maarag waa gartay cabdinuur maanta adoo diintaada dib ugu soo laabtay iyo dadka muslimiinta ayaad joogtaa degmada jamaame ee ugu dambeyn askar ayaad asxaab aheedeen oo aad ka wada shaqeynayseen magaalada kismaayo si gaar ah ciidankii aad ka tirsaneyd ee booliska hirdada maxaad fariin ama baaq u jeedinaysaa waxaan fariin iyo baaq u jeedinayaa inay waxaas ay ku jiraan ay dabadherif la dhaho magaca dabadherif waayaan nin gaal mataqaana ay daba taagan waa dabadherif laasinna meesha ugu xun buu ku dhimanayaa marka waxaan leeyahay islaamnimadu mataqaana meeshay ku jirto meeshay inaga jirto ayna fahansiinaya walaaladiin diinta ninka kitaabka qur-aanka haya ee garabka ugu jira ee u dagaalamayo ninka mataqaana dastuurka laleeyahay u dagaalamayo way kala fiican yihiin an waxaan dhihi lahaa diinta islaamka soo raaca soo hanuuna ilaahay hayna hanuuniyo waan iisoo duceynayaa meeshaas meel xun weeyaan khaatam xumaan ku dhimanin meeri xalaala laynagu dhalay ooyadiin meeri xalaala lagu guursaday diinta waa taqaantaan qof kastaba aayadii loo soo delisa wuu kasii fasirayaa marka waxaan leenahay meeshaas ha ku dhimanina ha ku dhimanina meeshaas ka soo baxa qorigiina haddaad la imaataan waa laydin lacagayna nin kastaba qorigiisa iyo booshkiisa hadduu la imaado waa loo lacagayna halkii mataqaanaa magaalada kismaayo waxay ka joogaan lacagtiisa unbaa bartana lagaa siinaa iyo kasii badan oo laguu soo dhaweynaya adduun iyo aakhiro way kala duwan yihin laakiin meeshan waa anigu waxaa u dagaalamayseen adduun adduunna rajo ma laho adduun rajo mala waa laga tegayaa waari maysa war ha ka haraaliya qof kastaba wuxuu joogo waad artay geedka hooska xaggaaba kolka jooga kolle xaggaasu ka jooga marka waxaan dhihi lahaa aniga meeshan waxaa loo dagaalamaya aakhiro iyo waxa sii dhigato marka waxaan leehay diinta islaamnimada maxay ku jirtaa mataqaanaa inaad kitaabka garabka midigta intaad gashato aad mataqaanaa u jahado ood u baahato ood u dherigto ood u dhimato marka waxaan leeyahay waxaad u dhimanaysaan waa tasuur iyo wuxuu gaal soo sameeyey laasina waxaan leeyahay aakhara meel xun baa inay dambaysa cadaab baa ina sugaya
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا
waa hagaag weli barnaamijkaah ayaynu ku guda jirnaa diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda ayaa weli si aan gabasho lahayn usii wada xasuuqa ay ku hayaan shacabka muslimiinta ah ee filistiin maalinkii laba boqol soddon iyo siddeedaad iyadoo toddobaadkaana ay sii korortay tirada shuhadada dadka filistiiniyiinta ah ee ku dhaqan magaalooyinka khazah iyo sidoo kale rafax haddaba waxaa arrimahaasi si dhow ula socday islamarkaana aalaaba inoo soo tabiya xaaris cabduqaadir bismillaah aad baad u mahadsantaha walaalka cabdulwahaab maxamed bukhaari cudwaanka yuhuudda ayaa weli ka socda magaalada khaza kaasoo ka dhanaa shacabka muslimiinta ee ku dhaqan magaaladaasi toddobaadkan waxaa magaalada khaza ka dhacay xasuuqyo dhowr ah oo ay geysteen diyaaradaha yuhuudda ku dhowaad lix boqol oo ruux ayaa la xaqiijiyey in toddobaadkan ay ku shahiideen magaalada khaza kadib markii yuhuuddu duqeymo arxan daran ay ugu geysteen xaafadaha magaaladaasi goobaha ugu daran ee yuhuuddu xasuuqyada ka geysteen ee magaalada khaza waxaa ka mid ah xerada qaxootiga ee jabaaliya mandaqada rafax iyo sidoo kale deegaanka khanyunis warbaahintu waxay soo bandhigayeen muuqaalo argagax leh oo ku aadan gumaadka yahuudda ay ka geysteen magaalada khaza iyo dadka dhaawacmay iyo kuwa shahiiday oo laga soo saarayo burburka dhismayaasha ay yuhuudda duqeeyeen dhinaca kale toddobaadkan waxaa magaalada khaza ka dhacay dagaalo qaraar oo u dhexeeyay ciidamada yuhuudda iyo xoogaga muqaamada filistiiniyiinta kuwaasoo intooda badan ka dhacay xerada qaxootiga ee jabaaliya iyo mandaqada rafax dagaaladii toddobaadkan dhacay ayaa ciidanka yuhuudda waxaa lagu geystay khasaare aada u xoogan iyadoona laga dilay askar badan halka sidoo kalena laga gubay gaadiid fara badan oo ay ka mid yihiin gaadiidka taangiyada loo yaqaan ku dhowaad soddon ka tirsan ciidanka yuhuudda ayaa isbuucan lagu dilay magaalada khaza sida ay sheegeen xooga waxaaska caabinta ee reer filistiin in ka badan shan iyo toban ka mid a gaadiidka yuhuudda oo ay ku jiraan taangiyada merkava loo yaqaan ayaa iyagana ku gubtay dagaaladii toddobaadkan ka dhacay magaalada khaza yuhuud waxa ay qirteen in in ka badan toban askari looga dilay dagaaladii maalmahan ka dhacayay magaalada khaza halka ay sidoo kale sheegeen in askarta kaga dhaawacantay dagaaladaasi ay ka badan yihiin afartan askari dhanka kale tirada guud ee dadka shuhaadada filistiiniyiinta ayaa waxa ay gaartay soddon iyo lix kun laba boqol afar labaatan ruux halka dhaawacna uu gaarayo kow iyo siddeetan kun toddoba boqol toddobaatan iyo toddoba ruux inay ku dhaawacmeen cudwaanka yuhuuddu ka wadaan magaalada khaza tan iyo toddobada oktoobar sanadkii lasoo dhaafay الإخلاص داعينا والديان راعينا guud ahaan barnaamijka raadraaca toddobaadka caawa waa naga intaas waxaad si toosa nooga dhegaysanayseen dhammaan xarumaheena wilaayaadka islaamiga ah iyo aaladaha aan ku leenahay barta internetka inta aan dib mar kale barnaamij midkan la mid ah toddobaad dambe insha allah ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu جد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا